garoonka diyaaradaha shaati gaduuda maybahay go-e damcu camran mayba roogay xildhibaano wasiiro odayaal dhaqameed i saraakiil ku tirsan ciidamada shalgadiisan ee roogaan beledkun baydhabo maybana qiib ku haye saraakiilku dareerkii ciidanka amisom saktarka saddexaad ee etoobiyaanka kulijo maybaan kooyana sidiyo haandhow ay lahaayeen madaweynaaga koonfur orsey shariif hasnow sheegeedan oryahanka nagadi beledkun baydhabo intii aan kooyna diyaaradii wadi madawiinaga koonfur galbeeda maybaa dadka kamada daaraayana fiirsadowka ciyaaro hido i dhaqanka hanasoyo habandhikayan barbaar iniskajaraan kuri iyo weliba geba oo dadkana dadaayaayan waktidan un kuweeraanko eedangaaban dharar iyo weliba dhareer dhuugun lahayna abaara duhurkii markiiya ka eedanka waana ku dhimanta walyar oo goobtoole e yaha degdi diyaaradii wadi shariif hasanow sheegeedan iyo wafdigii isula dareeya oo ku qiib galeen shirkii golo wada taladowka maamul goboleedyada maalintii shalay hayti haka afmeerami maalintii shalay hayti haka dhammaadii beledka kismaayo ee maamulka kubeelgaarka jubbaland kooko yaan galan dhaaday madawiinaga is-osalan kuwada tafi dadkii meeli surunaaye oo in iska jareen mas-uuliyiin iyo shacabba garoonkana buuyeen hadhawaayow islaamo kureedda maybaa warbaahinta un kuwa ramay madawiinaha koonfur galbeed shariif hasanow sheegeedan shirkii haka dhammaaday kismaaye maamul goboleedeena xiriirkan ka gooyeen dowladda federaalka soomaaliya bismi illahi alxamdulilah guddoomiyaha baarlamaanka diidada dibaanada dhaqanka maaldiinka dhalinyarada saraakiisha ururka haweenka ee dhammaan dadweynaha ugushashaguud sadaweynta sharafta la eedada ciidamada nageen asalaamu calaykum siilmaha nagaan mahad ilaahay iskuleefii sharafta la eedinadhawaykan walaadnimada leh dowladda maqnayne safar ismaanyee haddii xaaladda tartiib loola aragay iskaashiga dowlad sida ay lanwalba dareesheena kooya maamulada lanba on isu dhimow yahay kulley aragi sii lan shaaldaranaado haddaan is warangay baynu ku badi waaye mikeygiisa shalay arkeen anan hasaarna anago eeda ku taxdiraana dowladnimada iyo soomaalinimada iyo walwalka iyo midnimada eeda ku taxdiraana mikeygaasala hasaari runtii eedadaanka mahadnaga reer jubbaland siyo waayan diiranayti oo sharafka badanayti haddii la shiray xaalado madi eedan qiyaasi amni darrada dalka ku jarta iyo dhibaatooyinka yaalaan dowladda federaalka weliba dowladdii oo dalka dhan waayo midnimada hayta way ku sugaanaya markuuna shabaabka xooga la dagaalanta ciidamo sheenta kufurta haddii yeedana weelo waaytana ciidamada ugunay haysan iyo shacabka gacanteeda lamadii dadku waayna arrimo laabhadala ay kuwinayeeda hayti inayanay wadhanunay ciidankiun abaabuladoonayeeday kula shaqeeyana ciidan kalena iyo hesheegaan saas dartiya marka la shiray sabnaga tegi weli kale ee daraashanin galay dowladda federaalka ini federaalisamkiiyo dabka ku hayn marka reer koonfur galbeed weli afdheer iyo sheegay federaalisamka wiilisha koonfur galbeed siyaasiyiinta dhaqan farsimeyda weydiyaay iyo u ku aragayaan maslaxadda dalka iyo maslaxadda tigir marka federaalisamkii lahakaheli nairobi laba kun iyo onay afartii lahakaheli welinin muuqatee dalbadan iyo dabadaabyo marka federaalisamka reer koonfur galbeed weliba lahaa federaalisamka difaacada muddo dheera weydiyaasi haddii ilaa waktigii federaalisamkii laha weydiyaay haddana inay sudafka ku baqdada fikir u hay wayba laha reer koonfur galbeedo unin difaacdeen difaacda federaalisamka federaalisamka way la qabahayna laandhoomada xaqisuunayinka maafaarla ka shaqeeyo la fikir u hay saas dartee weliba laha oo kana nagay federaalisamka difaacda waddankan federaala qaadadi soomaaliya federaal hakeliidi ini federaalka laga shaqeeyo badan ini federaalka laga fariyo badan marka saas dartee kenyada amaasanti waliba rajeene inaysan taageertan war alla walaaqo mayba sheegow mudana madawiinaha geeka mahaka gelbiina baabuur maybana hayay ko-aan lugaay ilaa iyo madaxtooyada iyo ohor reed dhinyaalka ku dareereen bulsho iyo weliba mas-uuliyiin shargadiisan oo ka abtirsadaayaan koonfur orso iyo oo dadkana madawiinaha ka gelbiyaayeen gobi i geeraar iyo ku tusaayaan sidiyo mar walbaba inka helayin taageerada madawiinaha koonfur orso shariif hasanow sheegeedan